إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم kuwa hoos u dhiga codadkooda marka ay hor joogaan rasuulka alleh waa kuwaas kuwa uu quluubtooda alle imtixaanay xagga dhowrsashadooda waxay leeyihiin dembidhaaf iyo abaalgud weyn janno